faqaala wuxu uhi man maata cidda geeriyoota ee min ummatika ummaddaada ka mid ah oo aan laa yushriku billaahi shay-an ilaahay cidna la wadaajinayn cibaadada dakhala aljanna jannada ayuu gelaya qultu waxaan wain facala kada wa kada ma hadduu sidaa iyo sidaa yeelo kada wa kada waxaa fasiraysa xadiidkii kale ahaa wain zanaa wain saraq qaala nacam haa buu yidhi can abi saciid alkhudri can الnabiy salى اllahu alيyه wasalam qaala waxau yidhi iyaakum waxaan idin digayaa waxaan idinka digayaa idinka iyo waljuluusa inaad fadhiisataan cala duruqaati dariiqyada faqaaluu waxay idhahdeen maa lanaa ma lihin buddun minhaa waxaanu kaga maaranno innamaa hiya waxay tahay majaalisunaa fadhiyadayada nataxadasu fiiha aanu iskaga sheekaysanno qaala wuxu uhi faidaa abaytum haddaad diideen ila almajaalisa majaalistaa mooyaane ee facduu haddaba siiya addariiqa dariiqa xaqaha xaqeeda siiya qaala waxay dhn wamaa xaqu dariiqi oo rasuul allow muxuu dariiqu xaq noogu leeyahy haddaanu fadhiisanno qaala waxa uu yidhi qaddu lbasar aragtida oo la laabo aragtidaada ood ka laabto wixii aan habboonayn wa kafu ladaa dhibaatadaada af iyo adinba oo aad haysato waraddu salaami salaanta lagu salaamo oo aad celisood ka jawaabto wa amrun bilmacruuf wixii wanaagaad aragto inaad ummadda farto wa nahyun cani ilmunkar munkarkana in laysu diido ayaa lagu fadhiisan karaa xadiidka abi saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu waa xadiid aad iyo aad u muhiima wuxuu muhiim u yahay ummadda gebi ahaanteeda ummadda waa arkaysaan raggiina waxay fadhiyaan makhaayado dumarkiina hadhqoodaalkaa iyo guryaha hortooda ayay fadhiyaan intiina waa dariiq waa meesha laysu diidanaa iyaakum waljuluusa cala duruqaat war waxaan idin kala digayaa idinkiiyo dariiqadaa fadhidaan deetana digniintani waa nahyi waa diidmo saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen dad aad u dhega nugul oo marka wax loo diido khalaas markiiba faraha ka qaada laakiin maanta hadal bay ka soo celiyeen waxa muuqataa nahyigay fahasanaayeen cilmi bay lahaayeen waxbay garanaayeen rasuulkaa si uu soo tarbiyeeyey nahyiga waayo qofka caaqilka u yaqaanaa marka wax lagu diido ma si adagoo kama dambaysaa lagugu diiday mise si dhexdhexaad oo sahlan marka waxay dareemeen nahyigan rasuulku u diidey inaanu kama dambays ahayn waayo hadduu kama dambays yahay hadalkamay keeneen samicnaa wa atacna ayay odhan jireen marka waxay dareemeen inuu nahyigan iyo diidmadani ay fududay markaasay haddaba dalbadeen yaa rasuula allah ka maarmi mayno waanu iska fadhiisannaa waanu ku sheekaysannaa waanu isku waayo waraysannaa yaa rasuul allah waa u baahanne qaala wuxuuhi fa idaa abaytu markaa waxaad mooddaa diidma maahee codsi bay soo celiyeen haddaba haddaad jeclaysateen oo leediin waanu fadhiisanaynaa facdu dariiqa xaqaha dariiqa xaqiisa siiya shuruud baa ku xidhan markaa iska fadhiisan maaha way bannaan tahay sidaa ay saxaabaduba yidhaahdeen ayuunbaa innaguna badankeenu odhanaynaa oo yaa ka maarmaya waa meesha laysku waraysta ee hebel iyo hebel kale warkooda lagu hela ee laga yaabo in dadka shaqadu ka dhaxaysaa ay isku haleelaan ay isugu yimaadaan qaraabada laysku lagu xidhiidhiyo waxyaala badan baynu sheegi karnaa laakiin lix shardi baa ku xidhan shan shardi ayaa ku xidhan shantaa qofka fulinaya ayuunbaa u bannaantay inuu fadhiisto kii kale miyaa waxaa waxaa ka dhalanaya dembi inuu ka raaco markaa rasuulku wuxu uhi xaqeeda haddaba siiya oo yaa rasuulla xaqeedu waa maxay waa shantaa qadu lbasar aragtidaada inaad laabto kafu laada dhibaatada inaad haysato waraddu salaam salaanta inaad celiso wa amrun bilmacruuf wanaagga inaad ummadda farto wa nahyun cani lmunkar xumaanta u diido shantaa ka oofinayaa ha fadhiisto waxa weeyaan ka ugu horeeya dariiqii waa lasoo maraya marka lasoo maro rag iyo dumarba waa marayaan waxaa iska badan dadka iyo adiyadooda iyo ilaaqdoodaa badan markaasaa laga yaabaa inuu ilaaqo ama uu isha la raaco hadday dumar tahay ama ay gabarh tahay waxaa laga yaabaa hadduu markuu ku dhaafay in la xanto waxaa laga yaabaa in lagu dheeldheelo lagu cayaaro waxyaalo badan baa imanaya marka waxaa la leeyahay rag iyo dumarba indhihiinna laabta xuma ha eegina waa amarkii ilaahay bixiyey qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna waa in indhaha la laabto maaha mar kasta in indhaha la laabayo markaad wax xun aragto ama mandar iyo muuqaal aanad saxanayn oo wanaagsaneed aad aragto ayaad laabaysaa oo aragtidaa hore ka warran xabaddaa hore ama markaa hore waa laynoo ogoliyey wuxuu rasuulku laha alayh salaatu wasalaam yaa caliyun laa tutbic inadrata annadra fainamaa laka aluulaa walaysat laka aaniya cali ow aragtida aragtidaa ka dabageynin marka hore adaa leh marlabaadka laakiin ma lihid waayo marka hore inuu humaagani qof yahay iyo inuu xoolo yahay iyo maad kala garanay qaxda hore waad eegaysa markaad aragtay inuu qofkani yahay dumar ama rag kolba kuu yahay ilaan qoloba qolada kale ka xaaraansanna eegaane ayaa la doo ayaa la diidan yahay inaad marlabaad ku celiso shaydaanna meeshuu joogaa hadhowba kodhe bal xaqiiqso horta cid ciday tahay dee hubi biloy walaalad biloy cayn ka tahay biloy gabadhaad gayaankaad waxbuu kugu akrinaya laa tutbici nadrata nadra aragti aragti ha ka dabageyn taas waa ta koobaad wa kafu lada dhibaatadaada inaad haysato waa aflagaadadii waa ilaaqdii waa xantii waa inaad gacan qaado wax alla wixii dhibaato ah dadkaa maraya inaad dhibkaaga ka haysato oo aanad odhanin hadhow faallaynin kii marayey iyo baabuurkii marayey iyo ciddii maraysay iyo ciddii kusoo martaa waa inaad dhibaatada ka ilaashataa af iyo addinba waraddu salaam waa lagu salaamaya kol haddaad fadhido waayo salaamta waa la kala leeyahy ka socda iyo ka fadhiya ka socdaa leh ka wax saaran iyo ka lugaynaya keebaa leh ka wax saaran baa leh saasaa loo kala leeyahy marka waa lagu salaamayaa salaamta celi oo adhan shay ka macaan baanu haysanay iyo ismaanaan ogayn iyo gooraad soo martay kumaana arkin laa waa waajib inaad celisaa jawaabta wa amrun bilmacruuf wanaag laga tegay baad arkaysaa dayacan wanaagga sheeg dadka maraya iyo kuwa fadhiyo kay doonaan ba ahaadee wixii wanaaga ee laga tago ku baraaruji wanahyu cani ilmunkar wixii munkaraad aragtana nahy haddii mandar xug soo maro haddii muuqaal xug soo maro haddii heesa aad maqasho haddii aflagaada iyo xan aad maqasho waa inaada odhanin sheekadaa go'aysa qaar badani maxay xanta ku dhegaystaan wuxuu isleeyahy haddaad mar joojiso laba xaalun bay noqonaysaa in sheekadii go'do oo dabeeta lagu kala dhaqaaqo iyo in hadhow adiga lagu lagu karahaysto la yidhaahdo hebel baa inoo yimaad mar kastoo sheeko soo qaadno wuu joojiyaa dabeetana wuu iskala wadayaayo waa buu qoslayaa laa wanahyu cani ilmunkar wixii xumaana yimaada waad celinaysa waad diidaysa marka majaalistaanu fadhino rag iyo dumarba waa in shantaa arrimood la ilaaliyaa can cabaayata ibnu raafic can cabaayata ibnu rifaaca ibnu raafic ibnu khadiij can jaddihi qaal kunaa waxaanu ahayn maca nabiyi sala allahu aleyh wasalam bidilxulayfa meesha dilxulayfa la yidhaha ayaanu joognay fa asaaba annaasa dadka waxaa ku dhacay juucun gaajo ayaa ku dhacday fa asaabuu waxay heleen ibilan geel wa hanamin iyo adhi fa nadda minha waxa ka firdhaday baciirun awr ayaa firdhaday fa dalabuuhu way raacdeeyeen oo waa daba galeen oo waxay dabceen inay soo qabtaan fa acyaahum wuu daaliyey way gaari waayeen fa acyaahum wuu daaliyey wa kaana fi lqawmi ragguna waxay wateen khaylun fardo yasiiratun yar fardo yar oo aan kaafi ahayn ayay wateen oo farda ay ku ereydaan oo badan may haynin faahwaa wuxuu u leexday faahwaa wuxuu gacanta uu fidiyey rajulun minhum nin ka midi bisahmin leeb ayuu gacanta ku laalaadiyey dabeetana waxaa ka maqan hadalkii wuu ku ganay markuu ku ganayna faxabasahu allah ilaahay baa ku joojiyey leebkii baa iska taagayo markuu isku qotomiyey ayuu istaagay awrkii uma qaala rasuulku wuxuu idhi ina lihadihi lbahaa'imi ina lihaadihi lbahaa'imi mayadhaankani waxay leeyihiin awaabida qaar ugaadha ka awaabid ilwaxshi sida ugaadha kuwooda firdhadaa qaar ugaadhaa jiro oo aan dadka oggolayn ee famaa halabakum minha kuwa idinka qaalib noqda ee idinka firdhadaa fasnacuu bihi haakada sidaa ku sameeya oo ku joojiya leeb ama xabada ma waxaa samayn kartaan fa qaala jaddi awoogey wuxuu yidhi rasuulka ayuu ku odhanaya sala allahu calay wasalam innaa annagu narjuu waynu rajaynaynaa aw nakhaafu ama waxaanu ka cabsi qabnaa alcaduwa cadowga hadan berri inay ishaleelno walaysad macanaa mudan midyana ma wadanno afa nadbaxu ma ku gowracan karnaa bilqasabi qasabka baalka alaasonkorka la yidhaahdo midya ma wadanne alaasonkorkaa ma ku gowracan karnaa intoo la kala dilaaciyo dilaaciisa ma ku gowrici karnaa qaala rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maa anhara addama wixii dhiigga daadiya wadukira ismu ullahi calayhi magaca ilaahayna lagu xuso ee bisinka loo qabto fakuluuhu cuna laysa aan ahayn asinna iliga wadufra iyo ciddida wasauxadisukum waan idinka xadiisayaa can daalika labadaa waxa loo diiday ama sinu iliga miyaa facadmu waa laf wa ama dufru ciddida miyaa famuda alxabasha waa midida ay xabashidu isticmaasho weeyaan xadiiska waxaa warinaya cabaayata ibnu rifaaca ibnu raafic ibnu khadiij cabaaya ibnu rifaaca waa taabicu taabiciin rifaacana waa taabici raafic ibnu khadiijina waa awowgiiyo waa saxaabi marka inanka awowga loo yahay ayaa awowgii ka warinaya xadiis waa reer dhan oo cilmiga kala qaadanaya oo cilmiga isu gudbinaya weeyaan awowgii buu ka warinaya saxaabiya wuxuu leeyahay qaala jadii awowgay baa yidhi kunnaa maca anabiy nebigaanu la joognay bidilxulayfa meesha lala dilxulayfa dilxulayfa waa meel aad iyo aad ugu dhow madiina labaatan kilomitr ama wax ka yar baabay u jirtaa xagga koonfureed waa halkay reer madiine ka xidhaan fa asaaba annaasa dadka waxaa ku dhacay juucun gaajo way gaajoodeen fa asaabuu waxay heleen markay gaajoodeen kadib ibilan geel geel bay gacanta ku dhigeen ay gaaladu leeday wahanam iyo aadhi qaniime ah ayay qabsadeen marka iyagoo damacsan inay qashaan oo ay gowracdaan fanadda minhaa waxaa ka firdhaday baciirun awr fadalabuuhu way raadiyeenoo waa eryadeen fa acyaahum wuu daaliyey oo way soo qaban kari waayeen lugtii iyo orodkii waa lagu gaari waaye wa kaana fi lqowmi ciidanku waxay wataan khaylun yasiira farda yar oo aan badnayn fa ahwaa wuxuu u laalaadiyey rajulun minhum nin ka midii gacantiisa bisahmin leeb oo leeb buu ka soo qabsaday halkaa booshkiisa ayuu leeb ka soo qabsaday fa ramaa biha ayaa ku qadaran waa uu ku ganay faxabasahu allah ilahay baa u joojiyey uma qaala wuxuu rasuulku yidhi inna lihaadihi albahaa'imi xoolahani waxay leeyihiin mayadhaanku awaabida qaar firdhada oo ugaadha ka awaabid ilwaxshi sida ugaadhu ay u firdhato famaa halabakum minha wixii idinka qaalib noqda ee idinka awood batee gaadhi weydaan fasnacuu bihi haakada sidaas sameeyo toogta ee wuxuu ka warramayaa saxaabigu dagaalkii saxaabadu ay ku jireen gaallada kula jireen xilli ka mid a weliba waxaad mooddaa inay tahay xilliyadii hore ee cadowga iyo gaaladu ay madiine ku dhowaayeen marka wuxuu leeyahay markii dilxulayfaan dilxulayfa waa meel aad iyo aad ugu dhow madiina ayaa dadku gaajoodee rag waxba ma haynin goor dambe ayaa geel iyo ariba gaalada gacanta lagaga soo dhigay iyaga oo waxay ku qashaan aan haynin oo laga yaabo inay xeelad raadinayaan ay ku gowracdaan ayaa awr ka firdhaday awrkiina waa gaadhi waayeen deetana nin baa leeb ku ganay waxaad mooddaa markaa taqriiban leebka in si xooggan uu ganay waayo leebka inagu aynu naqaanaa waa wax yar awrna inaanu joojin baa laga yaabaa laakiin laba xaaladood hadday isugu darsamaan wuu joojinayaa in si xooggan uu uga taagmay iyo inuu meel halisa kaga dhacay deetna wuu istaagay awrkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeetna wuxuu u qirayaa inay saxantay marka loo maaro waayo in sidaa la yeelayo wuxuu wixii idinka firdhadaa ee u maaro weydaan ee idinka awood bataa sidaa ku xakiya faqaala jadi awogey wuxuu ihi mar labaad inaa nanarju waxaan rajaynaynaa aw nakhaafa amaanu ka cabsi qabnaa alcaduwa hadan berrito markaa berritada macnaheedu waxa weeyaan waa xilligii cadowgu badnaayo gaaladu ay madiine kusoo dhoweyd meel dhow bay joogaan berrina inay cadowga foo daystiraan baa laga yaabaa walaysat macanaa mudan ragguna inay sii xoogaystaan ayaa qadaran waayo iyagoo gaajoonayo rafaada oo aan waxba caloosha ugu jirinoo laga yaabo inay toodu il daran tahay inay haddana gaalo ishaleelaan way adkaanaysaa marka in lasii xoogaystaa la rabaa waxay leeyihin walaysat macanaa mudan mid diyaaru ku qalanana ma haysanno afa nadbaxu bilqasabi qasabka waa ala sonkorka baalka laydhaha waa aad iyo aad ba u adag tahay anuu saan isleeyahay gawraceedu miyay soofayn jireen masihiisunbay ugu kirkirayaan waa caynkee ma aalahooda aalayna ka xoog badan alqasab waa nooca deetna waa ku gowracayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku gowraca iyo ha ku gowricina midna mu odhanin laakiin wuxuu siiyey qaacido caama oo xataa iminka innaga waxayna taraysa oo loogu talagalay in wax walba ay gaadho asalkana shayga in la cayimo laydha shaygaa iyo in qaacido guud lagu siiyo waxa wanaagsan in qaacido guud lagu siiyo haddii rasuulku odhan lahaa qasabka un ku gowraca ha dhowto waxyaalaha kale inu helno qaarba sallax soofeeya oo dhagax sabiixa ku gowraca qaarba waxay sameeyaan quraarad makiinad yaroo see reermiigu ay qoriga yar ugu xidhaan deetna ay ku bireeyaan waxaasoo dhan may soo geli lahayn xadiidka laakiin markuu rasuulku saa ugu jawaabay way soo gelayaan waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku xidhay hal shardi shardigaas waa maxay maa anhara dama waxa dhiigga daadiya bisinkana loo qabto fakuluuhu cuna waaba intaas dhiig hadduu daadiyo waayo xadiidkan odhanaya dhiigga wixii daadiya iyo xadiiskii lahaa idaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa walyuxida axadukum shafrata walyurix dabiixatahu marka wax dilaysaan si wacan wax u dila marka xoolaha gowracaysaan si wacan u gowraca ee midida sii soofaysta una raaxeeya neefka iminkana waxaa la leeyahay wixii dhiig daadiya un waa waxaan ma kirkirayaan mise waa u raaxaynayaan waa kirkirayaan dabcan marka labada xajiis miyay iska hor imanayaan maya laba xaaladood baa lagu kala jiraa midba xaalad buu ka warramayaa xadiiska laha loo raaxeeyo oo si fiicana loo soofeeyo waxa weeyaan xaaladaas ka degan tahay midi haysato wakti aad haysato saaad inta u soofayso ha la bireeyo nafta ha looga raaxeeyo markana waa xaalad maaran waayo oo wax alla wax lagu gowracaba lama hayo marka dhiiguu ka keen waayo shayga haddaan la- dhiig laga keenin wuu isku baktiyayaa dabeetna wuu isku qurmayaa dhiiggana waxaa soo raacaya wixii jerms ku jiray oo dhan ayaa soo dhaafaya laba shay buu rasuulku reebay calayhi salaatu wasalaam laysa sinna wadbufra iligna maaha cidina maaha wasaw xadiisukum can daalik kaana waan idinka xadiisayaaye ama sinu iliga miyaa facadmu waa laf wa ama dufra ee ciddida miyaa famuda alxabasha labadaa iska ilaaliya ilig iyo ciddi ilig sideeba wax loogu gowrici karaa iliga waxaa loogu gowrici karaa foolmaroodi ayay soo qaadi jireen foolmaroodigaa dadka markaa waa la soofaynayaa deetana waa lagu gowracaya foolmaroodi qolo kalena waxay samayn jireen ee, wa- wixii waxyaalahan doofaarka oo kale iyo ayaa la soo qaadi jireen foolkiisa deetana xayawaanaadka yaryar ayay ku soofayn jireen ayay ku ee, gowrici jireen deetana rasuulku wuxu uhi kaa waan idiin diiday sababtuna waa maxay waa laf lafta waxa lagu macnay maxaa lafta loo diiday lafta waxaa loo diiday waa lafoo waxa ma gowracdo culimmada qaar baa yidhi qolo kale waxaa leeyahay maya haddii laftaba la soofeeyo waa laga yaabaa inay af yeelato laakiin lafta waxaa loo saaraa hilib jinka ayaa hilib loo saaraa jinka muslimiinta ah ee ilaahay muslimiinta ogol ayaa ilaahay hilib u saaraa marka inagu aynu isticmaalno sidaa awgeed ha ka kharibina la leeyahay waa laf eh lafuun buu la xukun yahay walow uu fool yahay haddana lafuu la xukun yahay ha ka kharibina waayo wixii markii dhiig la marmarya lagu gowraco dhiig buu yeelanaya hadduu dhiig yeeshana nijaas buu noqonaya ciddida miyaa famuud alxabasha waa xabashidii hore ee kuwani mooye inay isticmaalaan iyo inaanay isticmaalin waxaa la yidhahdaa waa intay ciddiya la baxaan ayay xoolaha qabanayaan cunaha deetna ciddiyaa gelaya oo ay ka dhiijinayaan intaas bay uga jeedaan markuu ka- markay dhiiggaa ka keenaan khalaas dabeetna way cunayaan waa shay nooc min albakti oo kale waa munkhaniqa waa mid la sirriyey un ciddiyaha saa ugu qabanayaan ee qolooyinkana siyaabo badan bay iminka way kala dhaqan duwan yihiin qaar baa siday u laadayaan ee cagaa ula dhacayaan ku dila qaar baa budhar ku dila qaar way gowracaan qaarba waa nooc oo way noocyo badan yihiin iminka marka wuxuu rasuulku uga jeeda calayhi salaatu wasalaam waa gaalo waayo xilligaa gaalay ahaayeen iminkana qaar badan baa gaalo ah ha shabihina hana ku dayanina can النucman بn bashir radي الlahu taعalى canهuma can الnabiy salى الlahu عalيه wasalam qaala waxa uu yihi rasuulku maثl الqaa'imi عalى xuduud الlah maثlu tusaalaha alqaa'imi ka kor taagan calىa xuduud illahi xuduudda ilaahay dhigay ka kor taagan ee aan ka gudbin tusaalihiisu wuxuu yahay wاlwaaqicu fiiha iyo ka ku dhex dhacay ee xuduudda ilaahay ku dhex dabaashay tusaalahoodu waxa weeye ka maثali qowmin sidii qolo istahamuu qoryatay oo u qoritamay calaa safiinatin doon doon laba qab leh oo qol hooseiyo khansar iyo kan hoose leh ayay u qoryatameen fa asaaba bacduhum qaarkood qorigii waxay ku heleen aclaaha guudkii sare iyo xaggii sare wa bacdun qaar kalena asfalaha guntii bay heleen fa kaana waxay noqdeen alladiina kuwa fii asfalihaa gunta helay ida istaqow min almaa'i markay biyo dalbadaan ay biyo doonayaan maruu waxay soo maraan oy u soo baxaan calaa man fawqahum kuwan ka sarreeya ayay biyo ka soo doontaan markay muddo ka soo doonanayeen fa qaaluu waxay idhahdeen low annaa haddaynu innagu kharaqnaa daloolinno fii nasiibinaa qaybteennan aynu hellay haddaynu daloolinno kharqan daloolin oo walam nu'di aynaan dhibin man fawqanaa kuwan inaga sarreeya aynu waallayna wareerinaynu intaasoo goor weydiinay haddaynu iska dayno way fiicnaan lahayd lakaana khayran ayaa qadaran waa wacnaan layd rasuulku wuxuu leehy calayhi salaatu wasalaam fain yatrukuu hadday daayaan hum kuwan doonaya inay dalooliyaan hadday daayaan wamaa araaduu iyo waxay dooneen halakuu way halaagsamayaan jamiican dhammaantood doontu waa la qarqoomaysaa wain akhaduu hadday qabtaan calaa aydihim gacmahooda oy u diidaan xumaantay samaynayaan najow way badbaadayaan kuwan qabtay wanaj- najow kuwan laga qabtay baa badbaadaya wanajow jamiican dhammaantoodna way badbaadayaan xadiidka nucmaan ibn bashiir radia allahu tacaala canhuma wuxuu tilmaamayaa tusaaluu rasuulku bixinaya calayhi salaatu wasalaam tusaalaha wuxuu u bixinayaa dadka muslimiinta ahi waa laba waa laba waxaa la yidhahdaa waa saabiqun bilkhayraat iyo muqtasid iyo daalim linafsi marka laba waa labadaas midna waa kan labada nooc midi waxa weeyaan qolooyinka xuduudda ilaahay ilaalinaya oo aan ka tallaabin xadkii halkaa taagan ilahay wuxuu diiday waa xuduud sida xuduuddaba dawladuhu ay u samaystaan ee cid ay ogol yihiin ay soo gasho cid aanay ogolayna aanay soo gelin ilaahayna xuduud buu sameeyey xuduudduu samaysta waa maxay waa waxyaalaha uu xaaraantinimeeyey ayuu leeyayaa loo dhowaanayn marka bulshadii islaamka aad waxay u qaybsan tahay qolo wixii ilaahay diiday ka joogsatay oo xuduuddii ixtiraamtay oo ilaalisay iyo qaar dhex dabaashayoo wixii ilaahay diiday gacanta kula jira hadday tahay shay jicilka laga sameeyo xaaraan oo dhan bay miisanayaan dabeeta rasuulku wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam tusaale aad u fiican tusaalahaasi waa maxay waa dooni doonidani rakaab bay sidaa rakaab ha sidee hal khan ma lehe waxay leedahay laba khan laba khan oo kala sarreeya ayay leedahay labadii khan waa loo qoryatamay waayo dee mid baa cabur badanoo inta badan aan fiicnayn waa khanka hoose oo way ku caburayaanoo laydh badan ma laha xorriyad badanna ma laha markaa waa loo qoryatamay qolana kii hoosey heleen qolana waxay heleen kii sare markay sidaa u kala heleen ayaa qoladii hoose biyo markay damcaan kuwa sarey ka doontaan markaasay hadal yidhaahdeen fikrad baa kusoo dhacday aad iyo aad u xun fikraddaas waxay leedahay waar maynu dalooshanno halkanaa biyihii ka dhowyiine nasiibkeenna qaybteennan iyaba khankoodii baa haystaane inaguna khankeennan maynu dalooshanno oynu halkan biyihii ka gaadhno oo qoladan iyo dhibaatadooda aynu iska dayno hawa tusaala ummadda bulshadaa lagu tusaaleeyey xaggee bay isaga eegyiin xadiiska iyo tusaalaha rasuulku keenay iyo bulshadu halkay iska soo galaan waxay iska soo gelayaan ummaddani doon bay wada saaran yihin doontaas waa maxay waxa weeyaan dalka ay ku wada nool yihiin iyo xaaladdii ku wada nool yihiin ayaa dooniya waayo doonidu ummadda hadafay u raacaan meel bay ka kacaysaa meella way geysaa innagana nolosheennan dee marna waa soo bilaabantay hadhowna waa dhammaanaysaa waayo laba khan bay noloshu leeday khanka wanaagsan ee dadka saalixiinta iyo ahlu taqwada iyo dadka culimmada ah iyo dadka ilaahay garanaya waa dadka ummadda ugu sarreeya oo laydhaasay iska haystaanoo iyagaa qiimalo xagga saray joogaan kuwa liita ee qiimaha daran ee asxaabu macaasigiina khankaa hooseiyo meelahaasay ka qadhaabsanayaanoo meel daran bay ku jiraan mar walba oo wax daran bay faraha kula jiraan iyaguna halkaasay ku jiraan inta badanna dadka wanaagsan bay u baahan yihin dadka wanaagsan bay u baahan yihin kuwa hooseba siay ugu baahan yihiin kuwa sare oo maray wax weydiiyaan maray wax usoo doontaan maray tilmaan iyo tala weydiiyaan inta badan qofka liitaa qofkan ka sarreeya ayuu wax moodayaa dabeetana fikrad baa kusoo dhalanaysa odhanaysa oo inaguba qayb baynu leenay biyihiina waa inoo dhow yihiin maynu halkan ka dilaacsanno waana nooca iminka ay sameeyaan waar intan innagaa leh cid inalama laha haddaynu doloolnay haddaynu gubnaba innagaa leh ayuu ku odhanaya dalka dalka soo anugu ma lihi adeer keligaa ma lihi waxaa jira waxaan keligaa anad yeelan karin dariiqa haddaad guri ka binaysato ma ka binaysan kartaa may waayo waxaan aad u lahayn weeyaan waa wax ummadda ka dhexeeya halkanaan daloolinayaana ummaddu ka dhexeeya waxa ka dalooliyo keliya ku gaabsan mayso ummadday wada gaadhaysa sidaa ogeed hadduu yidhaahdo macaasidaan samaynaya sinadaan faafinaya khamrigaan faafinaya diincayga ilaacaygaan faafinaya waa dimuqraadiyadii wanagii dimuqraadiyadda qaadanay ee maxaa aniga laygu haystaa laa waa qadiyad ummaddu leeday bulshadu leeday ummaddaa wada halligmaysa wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ka warrama qoladan doontu hadday idhahdaan war waa dimuqraadiyade hantidooda iyagaa hoostaa lehe ama ha gubeen ama ha dalooliyeen baddu miyay kala taqaanaa kuwan qoladii saraa la idhahda daa maya kol haddii biyihii soo galaan way soo wada gelayaan dabeetana waa wada qarragmayaan ummadduna waa noocaa waa haligmayaan haddii laysqaban waayo oo gacanta la qaban waayo dadka xumaanta wada mathalu lqaa'imi tusaalaha kuwa ku taagan calaa xuduudi illaahi xuduudda ilaahay waalwaaqicu fiiha iyo kuwa ku dhex dhacay tusaalahoodu waxa weeye ka masali qowmin sidii qolo istahamuu u qoryaday qoritamay calaa safiinati doon faafaha bacduhum qaarkood waxay nasiib u heleen aclaaha xaggeedii sare wa bacduhum qaar kalena asfalaha gunteedii xaggii hoose fakaana aladiina fii asfaliha kuwa hoosta hele waxay noqdeen ida istaqow min almaa'i hadday biyo waraab dalbaan oo ay haraadaan maruu waxay soo maraan calaa man fooqahum kuwa ka sarreeya oo iyagoo biyo ka dalbanaya faqaaluu waxay idhahdeen low annaa khalaqna low annaa haddaynu inagu khalaqnaa daloolinno fii nasiibinaa qaybteennan kharqan daloolin walam nu'di aynaan dhibin man fawqana kuwan inaga sarreeya lakaana axsan waa wacnaan lahayd fa in yatrukuuhum hadday haddaba daayaan kuwa sare kuwan hadday daayaan iyo wamaa araaduu waxay rabeen oo idhahdeen waayo dalooliya halakuu jamiican dhammaantood waa halligmayaan mujtamaciiyo bulshaduna waa caynkaa hadday dadka xun daayaan waa la baaba'aya halaaguna waa kuwada dhacaya wainaqaduu calaa aydiihim hadday gacmaha ku dhegaan oo ay u diidaan najow kuwan wax wadaa way badbaadayaan wanajow jamiican guud ahaanna way badbaadayaan marka qofka xumaanta wada qabashada la qabanaya isagay dan u tahay ummaddana danbay u tahay isaga xumaantii baa laga qabanaya bulshaweyntiina danbay u tahay oo waxa laga badbaadaya cadaabka iyo ciqaabka alleh ayaa laga badbaadaya can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam addahru dhabarka xoolaha yurkabu waa la fuulaa binafakatihi masruufka iyo waxa la siinayo ayaa lagu fuulaa idaa kaana marhuunan marka uu rahman yahay ee xoolaha la rahmo walabanu dari caanaha candhadana yushrabu waa la cabbaa binafaqatihi masruufkana lagu cabbaa idaa kaana marhuunan marka la rahmo wa cala aladii yarkab kan fuulaya ee wayashrabu cabbayaana waxa lagu leeyahay annafaqa inuu nafaqeeyo oo uu masruufu wax siiyo ayaa laga rabaa can asmaa binti abubakr radi allahu canhuma qaalat kunnaa waxaanu ahayn nu'maru qaar la amro cinda alkusuufi markay cadceedu madoobaato bilcataaqati inaanu addoommaha xorayno ayaana la amri jirin albukhaariyu qaal imaam albukhaari raxmat ullahi tacaala caleyh waxa uu leeyahay qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nebiga ayaa yidhi likulli imri'in maa nawa qof kastaa wuxuu iska leeyahay wuxuu niyoodo walaa niyata niyo ma laha linnaasi qofka ilowsani waalmukhdi iyo aan ka khaldani ma laha niyo can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalam qaala waxa uu yidhi idaa ataa hadduu keeno axadakum midkiin hadduu u keeno khaadimuhu khaadimku hadduu keeno oo khaadimkaa faacila ka wax keenaya waa khaadimka mafcuulkuna waa axadakum ka loo keenayo haddii midkiin khaadimkiisu uu u keeno bidacaamihi cuntadiisa hadduu u keeno khaadimkii waa keenay fain lam yujlishu macahu haddaanu la fadhiisanayn oo aanu fadhiisinayn falyunaawilhu ha tiigsiiyo oo ha u dhiibo luqmatan hudhmo aw luqmatayni ama laba goor wax la hudho aw aklatan aw aklatayni wax mar la cantuugo ama laba goor la cantuugo ha siiyo muxuu intaa u siinayaa fa innahu isaga ayaa weliya hayay cilaajow samayntiisa cilaaj hagaajinta cuntadan isagaa soo hagaajiyeyo isagaa ku rafaadaye ha la siiyo oo waxaanuu soo sameeyey wax laga dhadha siiyo xadiistan aynu akrinay xadiiska ugu horeeya abi hurayrata radi allahu canhu waxa uu leeyahy rasuulka ayaa leh addahru dhabarka xoolaha yurkabu waa la fuulaa binafaqatihi nafaqadiisaa lagu fuulayaa idaa kaana marhuunan hadduu rahman yahay wixii la siinaye lagu masruufayey ayaa lagu fuulaya walabanu dari caanaha candhadana yushrabu waa la cabbayaa binafaqatihi nafaqadiisaa lagu cabbayaa idaa kaana marhuunan hadduu rahman yahay wa cala aladii yarkab wayashrab annafaqa dadku markay wax kala galaan ee gashiga iyo amaahda ay kala qaataan laba xaalay noqotaa inay is-aaminaan oo qofkuu siiyo amaahdii u yidha qaado oo xilligaasunu keen iyo in uu yidhaahdo rahan isii waxii rahan waxii dhiib aanu haysto waxaana shardiya wuxuu inay isu qiimo dhow yihiin ama isleegyiin hadduu mid weynaanayana rahanku inuu weynaado laakiin shaygaad qaatay hadduu weyn yahay rahan lama yidhaahdo waxaa laga yaaba qofka inaan sooba noqon ba waayo hadduu boqol doolar kaa qaato ku yidhaahdo aan saacaddaa saacaddaasaan kuu rahmayaa oo gebigeeduba toban doolar ama labaatan doolara dee intii kale u qaadanaya rahan lamana yidhaahdo marka haddii la rahmo xadiisku wuxuu ka warramayaa rahankii ma la isticmaalayaa mise lama isticmaalayo rahanku markaa labuu noqonaya shay isticmaalka ku baaba'aya iyo mid aan ku baaba'ayn wax isticmaalka ku baaba'aya haddii lagu dhiibo ma isticmaalaysid waayo haddaad isticmaasho uu baaba'aya cuntaa lagu raamay markaasaad cuntay waxma ka hadhaya may oo wax baaba'aya shidaal gaas wixii la mida wax la isticmaalo waxaa la isticmaalona waa baaba'ayaan laakiin neef xoola ah iyo gaadhi iyo aalad kaloo la isticmaalo ee haddii lagu dhiibo waa iska isticmaalaysaa neefka xoolaa buu rasuulku tusaale ka soo qaatay addahru neefkan gaadiidka ah waa la iska fuulayaa waa la dhaansanaya waa la raranaya maxaa loo raranaya ma adigaa leh may binafaqatihi waa adiganoo waad masruufaysaa adaa daaqsinta siinaya adigaa dooga iyo cawska iyo biyaha siinaya waxaanaad siinayso ayaad ku manaafacasanaysaa baabuurkan aad manaafacasanayso waa adiga shidaalka iyo taayirada iyo waxyaalaan hagaajinaya waxaanaad ku hagaajinayso ayuunbaa iyaguna ah ee hadday wax ku yimaadaanna adaa lagugu leeyay ilaa aduu gacantaada wax ku noqdee wixii baa hadhow la kala jarayaa uun walamanu darri neef irmaan haddii lagu raamo neef irmaan miyaad caanaa u daynaysaa meye waad iska maalaysaa oo maxaad u maalaysaa nafaqadaada aad siinayso ayaad bedelanaysaa adna waa adigana waxbaad siisay cunto iyo raashin wixii ay dheef lahaydna ee waad ka dheefsanaysaa haddii galoofiya ka warran oo aanu cadiya caanana lahayn lana raranayn markaana waxa weeyaan laba xaalay qofka u taagantay inuu masruufka iyo raashinka uu siiyo oo uu qiimaystu qorto iyo inuu ilaahay dartiisaga bixiyo labadaba xaq buu leeyahy fariimo badanna kownkaa inoo soo dira la raba inagu isfahano oo ilahay baa kownka inoogu soo dhiibaya cadceedda waxaynu ku naqaanaa inay sidaa u cadday qayaxuna habeenadaa u cadiyey hadday madoobaadaan waa ilaahay subxaanahu wa tacaala fariinuu halkaa inoogu soo qoray weeyaan dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr bima kasabat aydi innaas dulmiga iyo dunuubta iyo xumaanta ay bini aadamku faraha kula jiraan ayaa gaaraysa samada markaasuu ilaahay leeyahay hooya jooga waa digniin markaasaa la rabaa dadku inay baqaan oo loo degdego arrimo doora salaad baa ugu horraysa iyo in la toobad keeno iyo in addoommaha la xoreeyo iyo in sadaqad la bixiyo marka addoommo ma jiraane khayraadka in loo degdego oo sadaqadda la baxsado ilaahay subxaana wa tacaala fariinta uu inoo soo diray inaynu fahanay aanu fulinno dabeetana ilaahay la yidhahdo yaa rabbana waanu istareennay waanu sogaannay waan soo laabaynaa dabeetana markaasay suulaysaa bukhaari waxa uu leeyahay xadiidkan mucallaqa ah nebigu wuxuu leeyahy sala allahu aleyh wasalam likulli imri'in maa nawa qof kastaa wuxuu leeyahy wuxuu niyoodo waxay tilmaamaysaa arrimaha cibaadada ah markaad cibaada ahaan u niyooto waa laga aqbalaya mubaaxaadka arrimaha mubaaxa iska bannaanna haddaad ilaahay dartii u niyooto khayr bay noqonaysaa laakiin niyadu ma gasho xumaanta oo intaad xumaan la gasho khayr baan u niyooday ma odhanaysid waa ka mamnuuc niyadu ma bedesho waayo niyadu sharka khayr uma bedesho niyadaas qofku wuu leeyahy wuxuu niyoodo laakiin qofka is-ilowsan iyo ka gabsani midnaba niyo ma laha maalan qof is-ilowsan ayay tidhi kelmad dheh dabeetana kelmadiibuu ku dhawaaqay masalan xaaskiisii buu waad furantay isagoo isilowsan culimmadu waxay ka soo qaataan ma furmaysaa mise ma furmayso waxay leeyihiin culimmada qaarkood waxaa la eegayaa xadiiskanoo niye ma laha imaamu shaafici raxmat ullahi tacala wuxuu leeyay ma furmayso waayo qasadkiisii umamuu qastin wainama alacmaalu binniyaat niyadaa laga eegaya laakiin niyo keliya maahae waa in la eegaa tasarufaadka ma waxbaa jiray ma waxbay kala tirsanayeen ma hadarhayn baa beryahabay jirtay laakiin iyadoo caadi la yahay hadduu ku andacoodo afkaa iga boobay iyo waan isilowsanaa iyo ma garanayna gabadh kalaan moodayo gabadhaa kale ilaaq waan islahaa deetana taydun bay noqotay ha hee haddiiu taa ku andacoodo xaaladdaa la daraasaynayaa dabeetana hadduu leeyahay mukhdi baan ahaa ma dhacaya dalaaqaasi abu hurayrata radi allahu canhu wuxuu ka soo warinaya nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu rasuulku yidhi idaa ataa axadakum midkiin hadduu u keeno khaadimuhu khaadimkiisu bidacaami cuntadiisa hadduu u keeno fain lam yujlisuu macahu haddaanu fadhiisinayn falyunaawiluha ha u dhiibo luqmatan hurmo aw luqmatayn ama laba hurmo aw aklatan hal mar wax la cuno aw aklatayni fainahu isaga ayaa weliya tawaliyey oo la wareegay cilaajahu hagaajintiisa isagaas waa cilaaj cilaajka asalkiisa waa hagaajinun dawadaa la ydhaha lakin dawadu maxaa cilaajka loogu bixiyey way hagaajinaysaa wixii lagu daweeyey ayaa halkiisa kusoo celinaysa waa xadiis tilmaamaya makaarim alakhlaaq dhaqanka wanaagsan iyo dabciga fiican iyo deeqsinimada iyo dadnimada ayuu tilmaamaya waxa weeyaan qofka khaadimka ah ee soo dadaalay ee dabka galay ee intaa wax waday ee soo hagaajinayay hadhow in isaga la qadiyaa dadnimo maaha diinna kuma wanaagsana dadnimana kuma wanaagsana waa inuu xaqiisa wax ka cunaa oo waxan wax ka gaadhaan rag iyo dumarba laakiin isaga la idhaha intaa dad kalea lehe ha loo diro qolada furin iyo waxyaala kale ha cunaan lama odhan karo waayo isagaa waxaan gacanta ku sameeyey rag iyo dumarba markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laba xaalo mid ha la sameeyo inuu kula fadhiisto wata ugu wacan oo aan waxba la iskala soocine dadku ha isku leefal noqdaan isku girayn noqdaan oo la idhaahdo iska wada iska wada cuno taasaana xagga ilaahay u fiican in la fadhiisiiyo hadduu taa yeeli waayana waa inuu wax ka taabsiiyaa laakiin culimmadu waxay leeyihiin khasab maaha inuu marka ugu horsaba siiyo ee waa isku mid uun inuu marka hore wax ka siiyo iyo inuu hamba u reebo badh uga tago hee waa isku mid isna lagama rabo inuu qab iskeliyo oo cirkaasna maruu yidhahdo maanaa wax layga tegayaa maanaa hamba cunaya isagana arrinku halkaa ma taagnaa inuu wixiisii wax ka taabtaa unbaa la rabaa waa in ama xagga hore ka cunaa ama uu xagga dambe wax looga taga can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalam qaala low duciitu haddii laygu yeedho ilaa diraacin dhudhun aw kuraacin ama haddii kuraac laygu yeedho kuraac waxa weeyaan halkaa baalkaa la yidhahdo haddii laygu yeedho baashaa la yidhahdo kuraac waxa weeyaan maxaa la odhan jiray dhudhun ha baashan hore maxay ahayd abdillah waa qoobka hore waxba lagama dayo runtii moogtay muxuu ahaa odayaashayni maye ko- diraacin ayaa dhudhuna diraaca dhudhuna laakiin qoobkaa hore muxuu noqonaya kanay karaaciin ka sameeyaan odayaashu eh maxaanu idhahnaa koxolaha waa mijinta ha baaraka allah fiikum low duciitu haddii laygu yeedho ilaa diraacin dhudhun oo dhudhun waxba kuma yeelaan inta badan aw kuraacin ama mijin yar la ajabtu waan yeeli lah walow uhdiya ilaya haddii laysoo hadiyeeyana ilaya diraacun dhudhun aw kuraacun ama mijin la qabiltu waan aqbali lah dhudhunka maxaa ku yaalla inta badan dhudhunka ariga gaar ahaan maxaa ku yaalla wax badan kuma yaallaan mijinta hoosana hadalkeeda badda rasuulku wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa iyo isdhuldhigiisa iyo kibir la'aan haddii la yeedho lule waad casuumantay waxaan ku casuumanayna waa maxay ya waa mijin maaha tii kale xumayd maaha waxa weeyaan mijinta adhiga iyo diraaca dhudhunka waan yeeli laha waan iman laha haddii laysoo hadiyeeyana maan diideen ee waan aqbali laha waayo hadiyaddu asalka hadiyaddu maaha qiimo waxaan lagu keenay maaha laakiin waa xasuusta iyo qofkan yuhuunta uu ku xasuusta weeyaan waayo ummadda qaar baa laga yaabaa inuu saa waagu idhaahdo ma waxaan aniga isoo hadiyey bal wuxuu ii keenay eeg maaha arrintu saa arrintu qiimaha ma tilmaanto xasuustu ku xasuusan yahi hadduu waxaa kuu keeno qofku wuu ku qiimeeyey qalbigiisaad kusoo dhacday xaggaasaa laga eega markaa rasuulku wuxu leey hadii lay keeno dhudhun adhi oo waxba ku olid waan aqbali laha mijintaa yar adhiga haddii lay keenana waan aqbali laha weliba dabeecadda rasuulku waxay ahayd intuu aqbala hadiyadda ayuu haddana uga jawaabi jirayo waa uu ka abaalmarin jirayo isaguna wuu ka celin jiray can anas ibni maliki radi allahu tacala canhu qaala ataanaa waxaa noo yimi rasul lahi sal ly slam fii daarina guriga iyaga ayuu noogu yimi haadihi tana gurigii bay joogaan fastaqa waraab buu dalbay faxalabnaa lahu waxaan u lisnay shaatan lana neef adhi oonu leenay uma deetana shubtuhu waxaan ugu barxay min maai bi'rina ceelka biyaha ceelka iyaga ayaan ugu barxay haadihi ceelka laftiisa faacdaytu waan siiyey wa abubakar abubakar baa can yasaarihi bidixda ka fadhiya wa cumar cumarna tujaaha wuu soo hor fadhiya wa acraabiyun nin reer miyiina can yamiini midigtuu ku fadhiya falamaa faraqa markuu ka faaruqay qaala cumar waxau yihi haada cumar haada abubakar waka abubakar ya rasuula allah faudiya wuxuu siiyey faacdaa wuxuu siiyey alacraabiya acraabiga ayuu siiyey fadlahu hambadiisii uma qaala waxau yidhi alaymanuuna alaymanuuna midigta midigta alaa hooyaay fayaminuu midigaysta oo midigta ku bilaaba qaala anas baa yidhi fahiya sunnatu waa sunna in midigta laga bilaaba alaaa maraatin can caaishata radi allahu canhuma qaalad waxay tidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa yaqbalu mid aqbala alhadiyata hadiyadda ayuu aqbali jiray wa yusiibu calayha waanu ka abaalmarin jirayoo cidda u soo hadiyeysa wuu uga abaalmarin jiray anas bin malik radi allahu tacaala canhu wuxuu leeyahy ataanaa rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa noo yimi fii daarina haadi waa gurigay weli joogaan guriga ayuu noogu yimi guriga yagan fastaqa waraab buu dalbay soo waraabiya faxalabnaa lahu waxaanu u lisnay shaatan lana neef adhianu leenahay uma shubtuhu waxaan ugu barxay min maa'i bi'rina haadi ceelkayagan kan ah biyihiis ayaan ugu barxnay marka marka saa loo eego gurigan anas binu maalik ay lahaayeen wuxuu ahaa guri aad iyo aad masaajka ugu dhow markii dambena waxaa iibiyey weliid weliid baa iibiyey dabeetana masaajka ayuu ku darayoo masaajka rasuulka ayaa lagu ballaadhiyey sala allahu caleyh wasalam dabeetna rasuulku markuu gurigii yimi biyo ayuu dalbaday sida innagaba dhaqankeennu ahaa qofka haddii iyadoo wax kale loo helayo biyo cad lama siiyo markaasay waxay usoo liseen waxay usoo liseen neef adhiya dhinacana waxa laga yaabaa inaynu ku kala dhaqan duwannahay oo odayaashu ay la yaabaan neef adhiya nin loo lisaya ha waa waa laga yaaba inay aada isku weydiiyaan laakiin laba xaalaba way kaga duwanayd neefkooda adhigii dhowr nin baa cabbaya caanihiisa oo dhamaya inagana geeli baa dhowr nin dirqi laga yaaba inaanu oo xoolaha kala duwan ceebna umay aqoone ragguna waa maali jireen welibana way dhami jireen caanahoodan maadaama meeshu meel kulul ay ahayd oo waxa weyan waa dhul saxara ah oo aad u kulul neefkan la lisay caanihiis way kulul yihiin caano kulul cabitaankooduna waa iska dhib badan yihiin deetna biyaha lagaga qaboojinaya biyaha ayuu ugu barxay deetna waa qaboojinayaan biyahaasi caanihio qabow oo markaa macaan ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu cabbay markuu cabbay ayaa waxaa ka fadhiya dhinaca bidix abubakar cumarna xagga hore usoo fadhiya nin reer miyiina bidixda ayuu ka fadhiyaa markaa waxaa isqaban weyday midigaysigii iyo sharfidii qofka sharafta mudan waayo dadka muslimiinta ahba ciddii ugu qiimaha badnayd ayaa bidix ka fadhiya abubakar radi allahu tacaala canhu ciddii kusoo xigtayna midigtii ma fadhidee xagga hore fadhiyaan marka labadiba isqaban waaye cumar ibnu khadaab maadaama uu tixgelinayo uu fadliga abubakar garanayo rasuulka wuxuu ku baraarujiyey inuu u sheego abubakar inuu xaggan ka fadhiyo markaa wuxuu doonaya inu ku baraarujiyo ya rasuul allah xaggan u kaa xiga abubakar deeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa qiimeeyey dhinaca muu qiimeenin xaggii qiimaha abubakar laakiin wuxuu eegay xagga dhinaca uu ka fadhiyo oo midigta ah alaymanuuna alaymanuun oo waxaa la isweydiiyaa inta badan xagga da'da iyo sharafta iyo midigtu hadday iswaafaqi waayaan keebaa la horraysinaya culimmadu labadu waa yidhahdeen qole waxay yidhahdeen waxaa la horraysinayaa midigta xadiiskan aanu haysanaa qolo kale waxay dhahdeen maya waxaa la horraysinayaa qofka sharafta leh halkuu fadhiyo waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam abubakar wuu siin lahaaye ninka reer miyigii wuu baahnaa diis baa ka muuqatayoo xaaladiisuu qiimeeyey abubakarna magaaladu iska joogayoo ma dhibanayn markaasa iyaga lagu leeya waayo maxaa caddaynaya inuu ninkani diif qabayo reermiigan uu baahnaa ma soo caddayn kartaan maya ma soo caddayn karaan waxa uga dhow in la kala qaado culimmaduna way kala qaadeen qolada muxaqiqiintu waxay leeyihiin waxaa la eegayaa shayga hadduu shaygu go'ayo uu cid ku go'ayo waxaa la qadimayaa qofka sharafta leh ha ku go'o haddii aanu ku go'ayn uu wada gaadhayana midigtaa la horraysiinayaa deetana saa si leeg ayaa midigta inta looga soo bilaabo ayuu dadka wada gaadhayaa oo waxaa la eegayaa shayga taas waxaa u daliila xadiiskii abi hurayra radi allahu canhu caanaha loo soo dhiibay dhiilka ee layidhi ahlusufa midigta kaga bilow deetna uu markaa uu ku dhammaystiray can anas ibni malikin waay intaa hore u akrinay falama faraqa markuu ka faaruqay rasuulku qaala cumar wuxuu yihi haada abubakar kaasi waa abubakar ya rasuul allah faacdaa wuxuu siiyey alacraabiya fadlahu hambadiisii wuxuu siiyey acraabigii uma qaala wuxu yihi alaymanuuna alaymanuun midigta midigta alaa hooyaay fayamiinuu midigaysta oo midigta umuriina wanaagsan ku bilaaba qaala anas wuxuu yihi fahiya sunnatu waa sunna alaaa maraat oo arrimaha wanaagsan ee qiimaha leh xagga midigtay ku fiican tahay can caaishata radi allahu canhuma qaalat kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa yaqbalu lhadiya hadiyadda waa aqbali jiray wa yusiibu calayha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mamnuuc ahaa oo ka xaaraan ahaa isaga iyo ahlu beytka inay sadaqad qaataan waayo sadaqadu waa awsaaqu nnaas waa wasaqdii dadku ay iska soo maydheen iyo dunuubtoodii oo qofka la siiyo rasuulka iyo ahlu beytkuna waa ashrafu nnaas dadka iyagaa ugu qiimo badan wasaqda dadka ma geyaan xaqna uma laha markii loo diiday ayaa tan loo ogolaaday waayo ilaahay markuu dariiq xidho dariiq buu furaa iyaga wuxuu u diiday sadaqada inay qaataan deetna wuxuu siiyey hadiyadda hadiyadda rasuulku waa aqbali jiray cidday doontaha ka timaado qiimahay doontaha lahaato welibana wuu ka jawaabi jiray sala allahu alayh waaalih wasalam waxaanay tilmaamaysaa qofku in la qadariyey oo laga qaato xataa waxaa dhici jirtay xoolo hilib bisil iyo caano caadiya iyo khudaar iyo nooc iyo iyo iyo raashin iyo ee, maryo nooc kastoo loo keeno wuu aqbali jiray sala allahu calayh wasalam xataa qof hadiyada anas ibnu malik ayaa loo soo hadiyeeyey inuu shaqaalo u noqdo oo ay tiri hooyadii umu sulaym yaa rasuulallah wax kala ma haye cid walba waxay ku soo hadiyeysee anugu wiilkaa toban jirka ahi ha kuu shaqeeyo gacanyaro ka dhigo markaasaas uu aqbalaya qofkii inaanu hadiyadda yasin ciddii usoo hadiyeysana inuu uga abaalgudo hadduu abaalgudi kari waayana inuu u duceeyo taasaana ka weyn ula jazaaka allahu khayran ha loo sii waa ka aqbalay جزاكم الله خيرا إلى أن تصورين سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وحليه حديث كان معلقة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه حق قفكي حق لقول ليه فليعطه حبحيو أو ليتحلله منه أو ليتحلله أما هيسك حلاليه منه حقا لقول هي سوءنا وقت تخلص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا وحن عين مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سفر أيان كل جرني وكنت وحن كسقنا على بكر قال وقيل إيه كيس الدعدة ير قالنك calaa bakrin qaalin baan ku sugnaa sacbin cayiba oon dhaqaaqayn fa qaala nabiyu nebigu wuxuu ku yidhi licumar aabbahay cumar wuxuu ku yidhi bicniihi iga iibi qaalinka fa baacahu wuu ka iibiyey fa qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam huwa laka yaa cabdallaah huwa laka adigaa leh yaa cabdallaahi cabdillaahi bni cumarow qaalinkaa qaado عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض قفك دله فليزرعها هبيره أو ليمنحها أما هصيه أخاه ولالك فإن أبى هدو ديدو فليمسك هايستو أرضه دلكيس عن عمر قال وحولي عمر بن الخطاب حملت وحن كقاضي على فرس فرس بان كقاضي في سبيل الله جدك إلهي wuxuu uga jeedaa nin baan siiyey faras si uu u fuulo fii sabiili illaahi jidka ilaahay u fuulo oo ugu jihaado fara'aytuhu faraskii baan arkay mar dambe yubaacu iyadoo la iibinayo fasa'altu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ayaan ka waraystay si aan u iibsado qaala wuxu uhi laa tashtarihi ha iibsanin walaa tacud ha ku laabanin fii sadaqatika sadaqadaada ha ku noqonin buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam afartaa xadiis aynu akhrinay mid waa mucallaq waa kii imaamu bukhaari raxmat ullaahi tacaala calayhi uu ka boodi jiray taabici iyo saxaabi inta badan meelo kalun baanu ku xidhiidhiyaa sian dhowr goor sheegnay oo marnaba cidi kama maqna ee uu iska hawl yaraysanaya wuxuu geliyaa inta badan canaawiinta iyo ciwaanka ayuu raaciyaa ee wuxuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam man kaana calayhi xaqun qofka xaq lagu leeyey falyucdihi xaqii ha bixiyo qofka xaq lagu leeyey sidee baa qofka loogu yeelan karaa dariiqyada xuquuqda la isugu yeeshee faraha badan ha lagugu yeeshee kol haddii lagugu leeyahay iska bixi haddaanad bixinayna aw liyataxallalhu minhu ama ha iska xalaaleeyo oo qofkii ha u tago oo ha yidhaahdo ii xalaaleeyo iga cafi marka dariiqyadu way fara badan yihiin xaq lagugu yeelan karaa dayn baa lagugu yeelanaya aad gashay waa xaq lagugu leeyey waxaad xoogtay oo aad xoog ku qaadatay baa xaq lagugu leeyey mid aad xadday baa jiraya mid aad qishtay oo aad khiyaamaysaa jira mid ribo kugu soo galaa jira xuquuqda la ysku leeyey waa badan yihiin qofkii xaq lagu leeyey ha iska bixiyo hadduu hayo waata ugu fiican inuu gacanta ka geliy u yidhahdo xaqii aan kugu lahaa xaqaad igu lahayd waa kan hadduu dhibaato ka baqanayo ka warran oo isleeyahay ninkii aad berigii dhacday waxoogayna waxaa laga yaabaa inuu kuu cadhaysnaa markaad tidhahdo ninkii ku dhacay baan ahay oo bilow kaw kaaga siiya culimmadu markaana waxay u ogolaadaan inuu dariiqo kale ku xawilo oo hadduu akownkiisa garanayo xisaabtiisa u diro haddii uu qof ugu dhiibi karo qof u dhiibo haddii uu meel u dhigi karo haddii dayn uu lagu leeyahay uu kaga bixin karaa meel utago lacagtaada hebel ku lahay waa tan isagoon ogeyn marka xaqii uu iska guday waa ta ugu fiican maxaa imika loo gudayaa inta aan qiyaamaha la gaadhin waayo maalinta waxa lagu kala baxaa waa xoolihii aad ka qaaday ubaad u celinaysaa laakiin maalinta qiyaame xoole laysku celinaya ma jirto xoolaha meesha yaallaa waa xasanaad iyo sayi'aad xasanaadkaagaa la qaadaya kii aad wax ka gashay baa la siinaya haddii xasanaadkaagu go-aanna dembigiisaa la soo raraya markaasaa adiga lagu saaraya maalintaan khasaaraha weyn la gaadhin rasuulku calayhi salaatu wasalaam in la sii tabaabushaysto oo qofkiisa sii habeeyo oo xuquuqda lagu leeyay siduu doonaha u galee inuu imka iska sii bixiyo haddaan u bixinayna oo cillo kale jirtana ha iska xalaaleeyo oo qofkii intuu tago iga cafi ha yidhaahdo labadaa dariiqun baa kuu furan haddaan intaa yeeli weydo maalinta la kala goosanaya waa yowm aljazaa'i alakbar waa maalinta abaalka weyni jira ee xataa neefka adhiga ee geesahala ee senyada ah ta kaloo looga goynaayo xayawaankii loo kala jarayo ayaadna lagaaga goynaya walciyaadu billah cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala kuna maca nabiy sala allahu alay wasalam fii safar rasuulka ayaanu safar kula jirnay buu leeyahay wa kuntu waxaan saarnaa calaa bakrin qaalin sacbin aan dhaqaaqayn oo cayiba faqaala nabiyu nebigu wuxu uhi licumar bicniihi iga iibi fabaacahu waa ka iibiyey faqaala nabiyu nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam huwa awrkan ama qaalinkan yari laka adigaa le ya cabdallah cabdillahi bni cumarow waxaa tilmaamaya xadiiskani nooc ka mida noocyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu wuxu bixin jiray karamkiisa iyo deeqdiisa nooc keliya may ahayn noocyo badan buu wuxu bixin jiray waxaa ka mid ah saxaabiga cabdillaahi bni cumar ayaa wuxuu saarnaa qaalin socodkiisu xunyey oo canaada aabbihii baa leh deeta aabbihii buu la haduu uhi cumarow iga iibi awrkan yar deeta waa ka iibiyey markuu ka iibiyena inankiisii buu siiyey waa karamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuu xoolaha gacanta ka gelin lahaa ayuu xagan ka soo wareegayaayo awrkii uu saarnaa ee marka horeba aabbihii lahaa ayuu isaga mulki uga dhigay mulki buu uga dhigay waana noocyadii faraha badnaaye deeqaa uu bixin jiray can jaabirin radi allahu canhuma qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam man kaanat lahu ardun qofka dhul lihi falyazrachahaa ha beero aw liyamnaxhaa ama ha siiyo oo ha ammaanaysiiyo akhaahu walaalkii maniixa ha u siiyo maniixa waa qofkoo la ammaanaysiiyo oo inuu munaafacadsado loo siiyo sidii xoolihii laysmaal siin jiray oo kale ha maal siiyo fain aba hadduu diido falyumsik ardahu dhulkiisa ha haysto xadiiskani wuxuu ka warramayaa dhulka ilaahay ina siiyey iyo inaan la yska haysanayn ee dhulka loogu talagalay in la munaafacadsado la beerto in la yska xayndaabto oo la ilaashadaana macna aanay ku fadhiyin ummaddana aanay munaafacaad u lahayn kan xayndaabtayna munaafacaad uma laha markaa qofka dhulka lahow laba xaalo soo gal inaad adigu sarcaysood beerayso oo munaafacaadkeedii waxay soo saartaa adigu aad yeelanayso iyo haddaana saa yeelayn oo wuxuunkaa hortaagayiinna walaalkaaga bilaa camalka ah ee aan waxba haynin beera ku dheh xataa culimmadu waxay ogol yihiin inaad inaad ka kareeyo inuu ka kareeyo inuu ka kareeyo oo lacag uu kaga karaysto laakiin waxaa la diidan yahay intuu ka kareeyo inay kala qaybsadaan loo dha qaybtaana ana ii baxaysaa qaybtana aday ku baxaysaa taas waa xaaraan waayo waxaa laga baqanayaa in midkood taana u baxo oo kii kale u khasaaro ee laba meelood ilaahay baa subxaana watacaala ku shaqo lahoo waxa laga yaaba inay meele hawrto ay bugn tidhaahdo meel kale ay bixiba weydo ama kii dhulka lahaa ama kii ka shaqaynayey oo midkood meesha uu ku khasaaro laakiin dhulkii baa laga karanayaayo xoolaa laga qaadaya laakiin ta ka sii fiicana rasuulku inoo sheegay waxa weeyaan sidii xoolaha laysu maal siin jiray ee la odhan jiray neefkaasoo maal inta uu irmaan yahay in dhul kalena laysmaal siiyo dhulkayga in ku munaafacaa soo beero mawsimkan iyo xilli roobeedkan beero wixii kaaga soo baxana ka gooso fa in abaa hadduu diido adoo siiyey falyumsik ardahu dhulkiisa haysto oo wuu garan waayey fadligii la siiyey dhulkiisa haysto xadiidkan markaa wuxuu tilmaamayaa ummaddu inay dhulka ay manaafacaadsato la beerto dhaqaalaha ummadda kobcaya xoogooda dhaqaale ayaa xoogoobaya ummadduna waxay noqonaysaa ummad kaaftoonto oo quudkooda la soo baxda adduunka imka waxa laisku gumaystaa quudka iyo cuntada ummado dhan baa jira dawlado dhan oo qaraarkooda lagu bedelo macaawinadaanu kaa jaraynaa iyo qamandidii laguu keenayey ayaanu kaa gooyaynaa deetana wax walba uu yeelaya keenadu soo dhiganaya waana xoolaha waa neefkaa xoolee loo hayo raashinka haddii aad ka goyso khalaas wuu soo istaagaya sidaa awgeed waxaa la yidhahdaa man malaka quutahu malaka qaraara qofka quudkiisa haystaa qaraarkiisana u madax bannaan yahi cidima addoonsan karto laakiin hadduu ku dhahdo waan kaa goynaya gaajada waa xasanaysaa dabeetana keenadaad dhiganaysa sidaa awgeed ummaddu waa inay ka maarantahayo dhulka la manaafacadsada ee xadiidka ugu dambeeya afraad cumar waxa uu leeyahay xamaltu waxaan saaray calaa farasin faras baan saaray fii sabiili illahi jidka ilaahay ayaa nin bilaa farasa oo saxaabiya ayaan faras siiyey si uu ugu dagaal galo fara'aytu waxaan arkay faraskiioo yubaacu la iibinayo fasa'altu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkaan weydiistay yaa rasuulla ma soo iibsadaa faraskaygii qaala laa buu yidhi laa tashtari ha soo iibsanin walaa tacud ha ku laabanin fii sadaqatika sadaqadaada cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu farasuu lahaa ayaa nin saxaabiyo cadilan oo aan lahayn gaadiid uu ku dagaalamo ayuu siiyey hor ilaahay dabeetana ninkii muddo markuu haystay ayuu iib geeyey sayladuu ku arkay faraskii oo taaganoo iib loo hayo eed wuxu wallahi faraskaagii qiimaa lahaa yuu ku dhaafi iibsa adugu yuu ku seegin ku laabo oo ka iibsa isagii maaha mu odhanin igu si haddaad iibinayso anu waxaan kuu siiy inaad ku jihaadee soo celi kuma odhanin taas way ka sii darantayba laakiin xataa inuu iibsado oo uu lacagtiisa ka bixiyo ayuu rasuulku u diidey sidaynu in badan sheegnayna may samayn jirin tallaabo ilaa ay rasuulka weydiiyaan wuxuu leey ya rasuula allah faraskaygii ma soo iibsan karaa may buu ihi laa tashtari walaa tacud fii sadaqatik shayga aad sadaqad bixiso maad qofka siinine ilaahay baad siisay subxaana wa tacaala ilaahay baad gacanta ka gelisay ilaahayna ciddan uu ku yidhi sii marka adugu waxaad la tacaamushay ilaahay qofkani hadduu xumeeye iyo hadduu baabiye hadduu gubaba isagay jirtaa isagaa alla kala xisaabtamaya adigu shaqo dambe kuma lihid markaa laba nooc baa loogu noqdaa noocan cumar oo ah inaad dib u iibsato iyo inaad tiraa waxa igii soo celi labaduba waa waa waxa weeyaan way waxa sii daran tan ah ii soo celi wuxuu rasuulku ku shabahay wax aad iyo aad iyo aad u xun inuu qofkii hibadiisa ku noqdo waxa igii sii waxaa lagu lagu lagu shabahay ay ma tagay walciyaadu billah ay waaba ay marka hore markaasuu ma tagay markaasuu haddana matagii ku laabanaya alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qay'ihi dhan walba ka xun marka hore waa ay waa matag wuu ku noqonaya waxa weeyaan xaalad aad u xun qof wuxuu bixiyey ku laabtaana noocaasuu rasuulku ku shabahay calayh salaatu wasalaam xataa iib inaad ugu laabataana waa la diidayo dee qofku kolle u kule saairaya uu yar baqanayaayo wuxuunbuu xeebanaya marka kii siiye u yimi hadduu ilaha iga iibi la gorgortami maayo hore waa kii ku siiyeye bal waayo wuxuun bixi buu ka odhanaya taasaa la diidaya marka can caishata radia allahu canha qaalat ja'ad waxaa timi imra'atu rifaacata alquradi rifaacata alquradi gabadhiisa ayaa timi ee hore ila nabiy nebiga ayay u timi sala allahu alayh wasalam faqaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa cinda rifaaca rifaaca ayaa la joogay oo xaaskiisaan ahaa fadallaqanii waa i furay fa abatta dalaaqii furriinkaygana wuu dhammaystiray abatta wuxuu ka dhigay dalaaqa albatta saddexdii baa way dhameeyey fatasawajtu waxaan guursaday cabdiraxmaan ibnu zabiir wa innamaa macahu ninkaa waxa maciisa ahi mislu wax la mida hudbati sawbi marada caaradeeda darafka marada wax la mida ayaa maciisa ah fa qaala wuxuu ihi rasuulku a turiidiina ma waxaad rabtaa an tarjicii inaad ku laabato ilaa rifaaca laa ku laaban maysid xataa taduuqii ilaa aad dhadhamiso cusaylatahu malabyarawgiisa ilaa aad dhadhamiso wayaduuqa cusaylataki adigana uu dhadhamiyo malabyarawgaaga wa abubakar oo abubakarna jaalisun cindahu wuu ag fadhiyaa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam fii binti xamsa inantii xamse wuxuu ka yidhi arrinkeeda laa taxillu lii xalaal iima aha yaxrumu waxa xaaraan ka ah min alridaaci nuugmada maa yaxrumu wixii xaaraan ka ah min annasabi nasabka iyo abtirsiinta hiya bintu akhi min alradaaca walaalkay nuugmahaanu ku walaalownay ayaa dhalay can abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu qaala samica nabiyu nebigu wuxuu maqlay rajula nin yusnii ammaanaya calaa rajulin nin kale oo wayudriihi ku talax tegaya fii madxihi ammaantiisa faqaala wuxuu ihi ahlaktum waa halaagteen aw qatactum ama waxaa goyseen dahra rajuli waa ninka dhabarkiisa ayaa jarteen oo goyseen ka daayay buu rasuulku leh alayh salaatu wasalaam xadiis ku saabsan xadiiska hore waa xadiis ku saabsan furiinka iyo qofka dumara ee la guursadaa amaba la furo ee furniinkeeda la dhammaystiraa goormay ninkeedii hore ku laaban kartaa caaisha radi allahu tacaala canha waxay soo warinaysaa imra'atu rifaacat alquradi rifaacat alquradi waa rifaaca ibnu raafic alquradi bani qurayda waa yahuudii reer bani israa'iil qabiilkii ugu dembeeyey ee madiine ka joogay ee rasuulka ballanka kaga baxay calayhi salaatu wasalaam ee xilli laysu soo habarwacday oo laysu soo bahaystay gaalada ka raacay markii gaaladii ay iska tageen ayaa iyagii xukun la saaray xukunkaasi wuxuu noqday maadaama ay galeen dembi dagaal intooda gaashaanqaadka ah in la laayo ballankii rasuulkana ay ka baxeen dabeetana waxaa laga soo reebay wixii islaamay intii la hayey maxaabiis baa laga dhigay lix boqol ilaa toddoba boqol bay udhexeeyeen intii islaamtay waa laga reebay iyo wixii yaryaraa ee ciyaal ahaaye aan weli qaangaadhin dabeetana ninkani wuxuu ka mid ahaa iyo ka kalaba labaduba waxay ka mid ahaayeen dhallinyartii yaryarayd ee aan weli caanada iyo timaha hoose usoo bixin ee laga reebay bay ka mid ahaayeen waa rifaacat alquradi iyo cabdiraxmaan ibnu zabiir ibnu bata ka hore gabadhan uu qabay imra'atu rifaaca maxaa loo leeyay biictibaari maa kaan waa wixii jiray iminka ma qabo waa gabadhiisii hore deetana marka rasuulka waa shitoonaysa aleda ya rasuul allah kuntu waxaan ahaa cinda rifaaca rifaaca ayay qabay fadallaqanii waa i furay faabadta dalaaqii furiinkaygii waa ii dhammaystiray macnaheedu saddexdii dalaaqaba wuu ii dhameeyey macnaheedu maaha goob keliya ugu dhameeyey waayo goobta keliya qofkuna waa saddex baad iga tahay waa jaahilnimo waa talaacub iyo ku ciyaar awaamirta ilaahay lagu ciyaarayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu ka xanaaqay mimbar ku istaagay wuxuu idhaha tajcaluuna ma waxaa ka yeelanaysaan axkaamta ilahay waxaa ku ciyaartaan saddex baan ku furay baa leey saddex maxaa loo jideeyey waa taanisyo loogu talagalay reerkani inuu ku fikiro oo markuu dalqad furo hadduu isagu qaldanaayo hadday iyadu qaldanaydba muddada baxnaanada ah ee dhowrka bilooda in lagu soo fikiro oo kii qaldanaa qaladkiisa ka noqdo jaaniska labaad haddana dalqada labaad jaaniska saddexaad saddexdaa muddo marka laysmariyo waa cid isu taag weyday laakiin wixii la idhaha waa goob keliya amaba ay ku ciyaaraan idhahdaan kun iyo boqol baan ku furay waxa weeyaan waa talaacub waa ciyaar diinna maaha dadnimona maaha waa ciyaalnimo iyo cayaalsugnimo